آله وأصحابه وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wuxuu inoogu joogay casharkeennii aynu ka warramaynay taariikhdii rasuulka calayhi salaatu wassalaam rasuulka markii waxyiga lagu soo dejiyey iyo sidii uu markii hore argagax ugu abuurmay iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam in dib loo faray inuu kaco oo uu dadka xaqa ugu yeedho oo uu runtii u digo ayaa casharkeennii ugu dambeeyey inoogu dambeysay waxaa bilaabantay muddadaa kadib marxaladdii dacwadda ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha almudathir qum fa andir ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la faray inuu digo oo runtii dadka uu digo sidaynu ognahay mujtamacii loo dirayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama bulshadii qureysheed iyo carbeed ee wakhtigaa uu ka dhex kacay waxay ahaayeen dad burburay oo dhinac walba ka burburay oo ay ugu horrayso inay caabudi jireen wax walow qofku uu jeclaado qabiiladu waxay lahayd sanam haddana jilibka qabiilada ku xigaa wuxuu lahaa sanam haddana jilibka yar ee kasii hooseeya wuxuu lahaa sanam haddana gurigu marka uu keligii yahay wuxuu lahaa sanam ka dhaxeeya haddana qof waliba shayga uu jecel yahay ayuu gaar u sii lahaa walidaalik saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa yaalay kacbada intaasi waxay ahayd intii waaweyneyd ee ay runtii isku waafaqsanaayeen walidaalik rasuulku calayhi salaatu wassalaam howl yaa ayuha annaasu quluu laa ilaaha ila laa tuflixu in dadka uu yidhaahdo ilaahay oo keliya caabuda waa liibaanaysaane shay aada u culus bay ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay inuu ka bilaabo ehelkiisa walidaalik waxaa ugu horrumaysay sida culimmadu ay isku waafaqsan yihiin khadiija bintu khuweylad rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo rasuulka rumeeyey zayd binu xaarisa binu shurxabiil alkalabi oo isaguna ahaa inan la shaqeeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam cali bni abi aalib binu cabdilmudallib oo ahaa nebiga inaadeerkii oo markii hore rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaynu soo sheegnay abadaalib inuu la wareeguu koriyey markii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam guri yeeshay cali bin abi aalib wuxuu ahaa dadkii maadaama adeerkii caruurtu ay ku badan tahay dadkii uu soo wareejiyey ayaa uu ka mid ahaa walidaalika culimmadu waxay dhahdaan yaa dadka muslimiinta ugu horrumeeyey hadday dumarka noqoto khadiija bintu khuweylad haddii ay caruurta noqoto cali bn abi aalib haddii ay noqoto dadkii shaqaalaha zayd binu xaaris haddii ay ragga noqotona abubakar bin abi quxaafa walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam si dacwadda uu u sugo dadku isku mid maaha xagga kartida iyo aragtida iyo cilmiga iyo caqliga iyo garashada iyo waxqabadka walidaalik rasuulku calayhi salaatu wasalaam quraysh buu sidaa u eegay wuxuu isyidhi yaad wax ku aamini kartaa oo isaguna keeni kara dad kale oo qiimo leh oo karti leh oo diinta xambaara walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar bin abi quxaafa oo magaciisa loo odhan jiray cabdilaahi binu cuhmaan ayuu u yeedhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar ficlan horena waynu uga warannay wuxuu runtii ku doortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa nin taajira oo baacimushtariya oo dadka oo dhan wax ka iibiya maalan xaafadda oo kale dukaanka ugu weyn ee ama bakhaarka ugu weyn meesha la degan yahay dadka oo dhan baa ku xidhan leanna waa qof wax iibinaya wixii loo baahnayo oo dhan haya walidaalika wuxuu aa nin taajira abubakar oo dadku ay ku wada xidhan yihiin xagga tijaarada waxa uu runtii ahaa nin raxiima aada u raxmad badan oo allahuma salli calaa muxamadin aada iyo aada u dhibirsan walidaalika waxa weeye bashar baynu nahay qofka bini aadamkii waxa uu u ishaa daa'iman qofka u jilicsan ee runtii u dabacsan waxaan u ahaa nin dadka tabantaabiya oo ha raxmad badnaado laakiin dadka oo dhan qof wal oo wax u baahda dadka usii tooga qumiya ayuu ahaa almuhim abubakr bin abi quxaafa saxaabigaasi radia allahu canhu ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam wuxuu u sheegay qaabka uu doonayo rasuulku inay dacwadda u fito oo maxay tahay in haldoorka dadka ee wanaagsan lasoo ururiyo oo diinta ay soo galaan iyaguna sidaasi ay diinta usii fidiyaan waana marxaladii siriga ahayd oo saddex sannadood ahayd ee aan la doonayn ilaa inta ay diintu adkaanayso oo xikmad iyo caqli in lagu daro ay tahay sidii uu isticmaalay rasuulku calayhi salaatu wassalaam wa ficlan waana waxyaalaha ay tahay maanta in dadka muslimiinta ah ee diinta u ololeeya in runtii ay kaga daydaan rasuulku calayhi salaatu wassalaam abubakar wuxuu yeedhay cabdiraxmaan bin cawf assuhri wuxuu yeedhay sacad bin abi waqaas ayuu u yeedhay wuxuu yeedhay cusmaan binu cafaan oo min bani umaya ah wuxuu yeedhay dalxa bin cubaydallah oo runtii ah min bani tiim wuxuu yeedhay siciid binu sayd oo runtii ah min cadi binu nawfal walidaalik waxa weeye marka loo eego quraysh dadkii haldoorka ahaa xataa xagga reerahana waxaad moodaysay inuu tilmaamayey leannao qabaa'il bay ahaayeen islaamku muu diidin qabaa'ilka wuu sugay oo wuxuu inoo diiday in loo isticmaalo dariiq qaldan laakiin in wanaagga loo isticmaalo ayaa runtii diinteenna ayna fartay walidaalika waxa weeye xataa xaggii qabaa'ilka ahaa ayuu ka xusay waxaa ka mid ahaa subayr binu cawaam oo runtii aynu ognahay nebiga calayhi salaatu wasalaam in ay ilmaabti ahaayeen walidaalika waxaa la yidhaahdaa tobanka casharada tobanka jannada loogu bushaareeyey tobankaba abubakar mooyaane inta kale abubakar baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sabab uga dhigay waxaa ka mid ahaa dadkii runtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu horreeyey ee gacantiisa soo galay abu salama bn cabdil asad oo runtii almakhsuumi oo nebigana xagga naasnoojinta ay ka walaalo ahaayeen waxaa ka mid ahaa alarqam binu abilarqam oo ficlan ay isaguna reer bini makhsuum ka mid ahaa walaakiin isagu inta uu sii dheer yahay ay ka mid tahay allahuma salli calaa maxamed wuxuu ahaa ninkii lahaa daartii ku taallay safa oo yani ma garatay buurtaa safa oo koono markaa maka ka ahayd waana ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam meeshiisa uu dadka rasuulka ku orurin jiray ee casharada uu runtii ugu akhriyi jiray waxaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumeeyey faaduma bint lkhadaab oo cumar binu khadaab ay walaala ahaayeen waxaa ka mid ahaa khabaab ibnulard oo runtii saxaabadii jiljilicsaneyd ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cabdilaahi binu mascuud alhudali wa ficlan sagaal iyo soddon ilaa afartan ayay ahaayeen xaqbadii ugu horreysay ee tiradii ugu horreysay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam oo runtii ururiyey sidaasaa dabeeta dadku ay istaba socod ay runtii usoo islaamayeen wakhtiyadaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa runtii la faray inuu tukado oo allahuma salli calaa muxamedin salaad ayaa la faray inkastoo culummadu aanay salaada dee waajibkaa waxaynu ognahay markii israha iyo micraajka kadib unbaa salaada la waajibiyey laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad baa lasii faray intii ka horeysay israha iyo micraajka waxaana runtii daliil u ah wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi waalibkaar ilaahay nasah baa lagu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam gelinka hore oo aroortii iyo habeenkii oo cishaayigii walidaalika waxa weye rasuulku wuxuu ka bilaabay salaad laba ragcadood oo aroortiiya iyo laba ragcadood oo habeenkiiya ayaa bilowgii salaadu ay ahayd inkastoo runtii aan lagu waajibin muslimiinta laakiin waxay ahayd salaaddii uu bilaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam riwaayad badan waxay tilmaamayaan in jibriil uu u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam oo runtii weysada uu baray istijada uu baray rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo aayaddaasi ay la socotay qaabka ugu tukanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam walidaalik saxaabadu way israaci jireen oo shicbu bani haashim rasuulku diinta wuxuu ka bilaabay maadaama qorayshi ay qabaa'il ahaayeen si loo ilaaliyo shicbu bani haashim waa jeexjeexii reer bani haashim macnaheedu waxaw waa xayigii waa xaafadii ay deganaayeen reer bani haashim ayaa uu ku tukan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam quraysh de waxay ahaayeen dowlad dhisan oo dunida oo dhan xarabka carab oo dhan ba iskugu iman jirtay walidaalika waxa weeye maadaama dunida oo dhani ay iskugu timaado oo halkaasi ay ka mid yihiin fufkii xadaaradeed ama muxuu ahaayey ilbaxnimadii wakhtigaa jirtay ee carbeed oo dhan iyagoo ay asal u ahaayeen sababtuna ay tahay waxay ilaahay diinta ugu doortay waayo dhexdii carabtii ku yaalla dunida oo dhan muslimiintu waxay aaminsan yihiin jughraphically sida uu ka warramay ninka loo yaqaano saqluul annajaar oo runtii nin cilmul geologia dictooraha ku sita oo runtii nin masri oo aada u caalima waxalaali wuxuu dunida joogo oo dhan buu isidhi isu yimaada waxalaali wixii dhulka idhaa waxbaan ka aqaana yacni gaala iyo islaam wuxuuhi bal isu kaale waxay iga dhaadhicisaan maki inaanay bartanka ahayn laakiin anigu waxaan idiin sheegayaa maki inay bartanka tahay dunida oo dhan almuhim waxa weeye maadaama markii ay bartankii tahay dunida carab oo dhanna ay asal u ahayd isla markaa xaramkii ay iskugu imanayeen carabi markiiba dee istidlaac bay samayn jireo markiiba warkiibay soo ururiyeen waxay soo ururiyeen in nebiga calayhi salaatu wasalaam diintiisa ay fiday in rag badan oo haldoori ay diintii galeen in allahuma salli calaa muxamadin maalin walba wax ku kordho mooyaane wax ka dhaca aanay jirin dabeeto go-aan bay qaateen go-aanadii runtii ay qaateen waxaa ka mid ahaa in runtii lala dagaalamo rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii la socotaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintu markii ay halkaa gaadhay oo sanadkii saddexaad uu u dhammaaday waxa uu bilaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu dacwaddii iclaamiyo kol haddii qorayshina ogaatay cid laga qaryaa aanay jirin waa in dacwaddii uu kor u qaado rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika markii ay soo degtay aayadda ah wandir cashiirataka alaqrabiin waxaad u digtaa qaraabadaada dhow baa layidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacni ka bilow ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu bilaabay in runtii uu dacwaddii u wada sheego wuxuu isu keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam reer bani cabdilmudalib iyo reer bani cabdimunaaf maxamed bin cabdilaahi bin cabdilmudalib bin haashim bin cabdimunaaf bin qusay walidaalika waxa weeye ilaa awowgii saddexaad buu meel ilaa awowgii afraad buu meel iskugu keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam shan iyo afartan ka mid ah oo haldoorkoodii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa la hadlay warkana dee hore waa loo sii hayay waxaa runtii la yidhaahdaa waxaa maalintaasi ee hadlay abulahab markaa wuxuu ku yidhi waad ogtahay waxaad samaysay marka yani saba'ta can diini qowmik yani tolkaa dee adigii diintoodii waad khilaaftay oo diin cusub baad keentay annaguna awood uma lihin inaanu adiga ku difaacno oo runtii hadalkiibuu aada ugu adkeeyey laakiin bal iska wad waxaad sheegaysa oo kale hadal noocaasa ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa ficlan tolkii buu la hadlay wuxuu yidhi war maantii ugu dhow yahay intii cid kale ay la dagaalami lahayd ee xoog ku qaban lahayd innagoo aynu xoog ku qabanno ayaa runtii abulahab yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu aamusay oo runtii markii hore muu hadal oo dee adeerkii oo abulahab maxaa loogu bixiyey wuxuu nin baa la yidhi wejigiisu aada u iftiimayo oo u nuurayo ayuu ahaan jiray walidaalika waxa weye abilahabin waxaa loogu bixiya kii wejigiisa ololayay yacni quruxda badnaa oo nin gadh haybadle ayuu ahaan jiray wa ficlan rasuulku calayhi salaatu wasalaam jaar bay ahaayeeno guryahooduna way isku dhegsanaayeen marka dee adeernimadii kasakow iyo jaarnimadii iyo da-dii iyo wixii oo dhan iyo isagoo rasuulka dacwaddii ku cusub tahay rasuulku markii hore wuu aamusay laakiin markii dambuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la hadlay markii uu rasuulku ilaahay ammaanay ee uu ilaahay nasahay subxaanahu wa tacaala ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yidhi ina araa'ida laa yakdibu liahli ninka sahanka ihi ee dadku ay dirtaan ee hogaamiyihii tolkii been uma sheego ilaahay baan ku dhaartee waxaanay rasuulkii ilaahay ee ilaahay subxaanahu watacaala idiin soo diray idinka si gaara dadka oo dhanna ilaahay u soo diray ayaan ahay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa dhiman doontaan sida ma garatay u seexataan waana laydinsoo saari doonaa sida ma garatay marka aa soo toosaysaan aroortii habeenkii waa yani dhimasho yar baynu dhimanaa habeenkii dabeete sidaa u soo toostaan oo kale ayaa laydiin soo saari doonaa waana laydiin xisaabin doonaa buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku sidaas u waaniyey abu aalib ayaa runtii hadlay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam marka horeba garab u ahaa wuxuuhi waanu aqbalnay nasiixadaadii kuwanna waxa weeye waa tolka oo waadigan u yeedhay oo u sheegay buu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam anigu waxaan ku leeyahay ku soco wixii ilaahay ku faray waxaan ahay mid ku ag joogi doono ku ilaaliya intii awooddayda ah inkastoo aanan jeclayn inaan ka leexdo diintii aabbahay cabdilmualib macnaheedu waxa way cabdilmualib diintaa qureysheed buu igaga tegay laakiin waan ku barbar taagnaanaya oo waan ku ilaalinaya abulahab ayaa yidhi runtii intuu aad iyo aad u qayliyey haadihi wallaahi sawa taasi waa ceeb buu yidhi in diintaa la qaataa inankaa yar ee aynu adeerka u nahay uu wadaa waa ceeb ku dhacaysa reer bani hashim iminkaan idiin sheegayae gacmaha aynu ku qabanno xoog ha lagu qabto khuduu calaa yadayhi iminka yani xoog gacmihiisa aynu xoog ku qabanno buu yidhi haddii aad doonaysaan intii aan cid kale aanay runtii naga qaban marka abu aalib baa u jawaabay wallaahi lanamnacannahu maa baqiina ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi waxaanu nahay qaar ilaalin doona inta aanu sii jirno yani abilahab iyo abu aalib labadooduba diintii aabbayaashood bay haystaan ee ishraaka ahayd haddana ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa siduu ugu gargaarayo ficlan isagaa yaqaana walidaalika waxa weeye abadaalibna wuxuu yidhi waanu kaa yani celin doonaa inta aanu nolosha ku noolnahay oo waanu ku barbar taagnaan doonaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuwaasi waxay ahaayeen reer bani cabdimunaaf intii ugu fogey maalintii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam buurtaa safa ayuu dhakadeeda istaagay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo ka duulaya in qaraabadii uu sii wado markii hore in kooban bay ahayd dabeetna wuxuu doonay in quraysh oo dhan uu u yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi yaa banii fir yaa banii cadi bnu nawfal adugu yaa banii suhra yaa banii asad yaa banii kada qabaa'ilkii oo dhan buu u yeedhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu runtii ka bilaabay yaa banii fihr fihr waa quraysh wey waa odaygii tobnaad wey ee aynu ka warramaynay bilowgii taariikhda qurayshay buu yidhi dabeeto reerreer buu usii kala qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhammaantood nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu doonay inuu la hadlo waxauu ku yidhi bal ka warrama low akhbartukum anna khaylan bilwaadi turiidu an tugiira calaykum a kuntum musadiqiya yani haddaan idin idhaahdo waadigaasi dee waadiyo badan baa markaa soo geli jiray maka waxaa soo socda fardo oo doonaya inay ina galaan igaara ma garatay habeen marka la miro inay ina miraan doonaya bal ka warrama haddaan idin idhaahdo ma tihiin qaar i rumaysanaya qaaluu nacam hayo kugumaanu ogaanin bay yidhaahdeen inaad been dadka u sheegto ayay ku yidhahdeen rasuulku calayhi isalaatu wasalaam maa jarabna calayka ilaa sidqa fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam haddaba waxaan idinka digayaa cadaab soo fool leh hortiinna taagan baan idinka digayaa buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wa ficlan xikamka masalan bani aadamku waxaa laga yaaba inaad ka cabato gurigaaga oo ku xaasidaya oo qayb ka mida ay jirto waxaa laga yaaba inaad ka cabato jaarkaaga waxaa laga yaaba inaad ka cabato qofka cidkuugu dhow oo weliba aada raxmad iyo naxariis iyo wanaag aada u hayso laakiin waxaasoo dhani waxaa kaa qancinaya dhusuusta wixii kusoo yimid walidaalika abulahab ayaa istaagay tabban laka lihaada jamactana hoogaagii waa adeerkii oo gurigoodu labadooda guri isku naban yihiin oo cid ay iskugu dhow yihiin oo dee kii tabantaabin lahaa tabban laka lihaada jamactana wuxuu ihi hoogaagi eh ma waxaasaad noo soo ururisay buu yidhi oo aada maanta intaasoo dada aada iskugu keentay walidaalik qofka muslimkii waa inuu gar sheegto nusuustay ku taalla ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka hadlay walidaalika waxa weeye qur-aanka maalan inaanad aamusin haddii lagu canaanto ama yani waxa weye wax lagaa sheego waa inaad bani aadamku waa inuu gar sheegto walidaalik ilaahay baa u jawaabay abulahab tabat yada abi lahabin watab maa agnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab ilaahay baa u jawaabay subxaanahu wa tacaala walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid waxaa la tusayaa in alla barbar taagan yahay midna waxaa la tusayaa layna baraya qofka haddii yani waxa weye la weeraro xaq waxaad u leedahay inaad gar sheegato oo aad tilmaanto ilaahay subxaanahu wa tacaala abi lahabin wuxuu ihi gacmihii abi lahab ayaa hoogay watabba oo hoogay maa agnaa canhu maaluhu wamaa kasab maalkiisii iyo wixii uu shaqaystay midna waxba ka tari maayaanba ilaahay subxaanahu wa tacaala wamra'atuhu xamaalat alxatab ummu jamiila yacni bintu xarb waxa weeye abaa sufyaan binu xarb bay walaalo ahaayeen quraysh shantii nin ee u talin jiray dhigka shanaad ayay walaalo ahaayeen abaa sufyaan binu xarb ummu jamiila oo iyaduna ahayd gabadh dee dhib badan oo dariiqii raacday magaratay ninkeeda ayay ahayd oo aan runtii ka joogsan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhib badan ku haysa iyadana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u jawaabay wamra'atuhu xamaalat alxadab gabadhiisii uu ku shaqaysanayay ee xaaba xambaarka badnayd baa ilaahay yidhi iyaduna way la raaci doontaa naartaa uu gelaya abiilahab maadaamaay ka hor yimaadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka aad buu ula hadlay oo quraysh oo dhan ayaa ula hadlay waxaana runtii ereyadiisii ka mid ahaa yaa macshara bani kacab anqiduu anfusakum min annaar yaa faadima bintu muxamed anqidii nafsaka min annaar yani intuu ilaa xad uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku soo halqabsaday inantiisa oo markuu bani kacab yani waa qabaa'ilkii oo dhan buu la hadlaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana wuxuu soo gaadhsiiyey ilaa inantiisii oo uu leeyahay yaa faatima oo ugu da'yarayd walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam u qabaani jirtay oo u shaqayn jirtay oo daa'iman ag joogi jirtay waayo iyadaa ka dambaysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam hablihiisa oo dhan lix bilood ayay ka dambaysay oo kuwa hore oo dhani way ka hor dhinteen hablaha iyo inamadoo dhan sidii aan hore u tilmaannay faadimuun baa la sii noolayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam qayladaasi khayrka badnayd ee nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ku baaqay quraysh runtii waxa ay ku noqotay arrin aada iyo aada uga fajicisa dabeeta dagaal bay qaateen rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu joojin fastac bimaa tu'mar wa acrid can ilmushrikiin inaa kafaynaaka almustahsi'iin aayaddii kalaa soo degtay ee lahayd fastac bimaa tu'mar caddee wixii lagu faray fastac ku dhawaaq bimaa tu'mar wixii lagu furay yani xad waxay gaadhay dadka aada u sheegi karto wa acrid can ilmushrikiin kuwa mushrikiinta ana ka jeedso oo yaanay dhib kugu noqonin baa layidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaa kafaynaaka almustahsi'iin annaga ayaa kaaga filan kuwa kugu dheeldheelaya ayaa lagu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan qadiyadaasi waxa ay keentay in qurayshi ay qaadato dagaal cad oo runtii aada iyo aada saafira ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga warramay atawaasow bihi bal hum qowmun daaqun yacni dariiqooyinka ay ula dagaalamayaan in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramay waxaa runtii xusid mudan qurayshi way shirtay ilayn waxay ahayn qabaa'il isku xidhan aynu nidhi carab oo dhan bay xudin u ahaayeen shirkii bay yidhaahdeen maxaynu yeelna arrinkii wuu inagu adkaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam diintiisi waa taasoo way fidaysaa waxay go-aansadeen inay runtii la hadlaan abaadaalib wafdi aada u culus rafiic almustawa la yidhahdo wafdi culus oo quraysh shan iyo labaatan nin oo raggii ugu adkaaya rafiic almustawaaya ayaa la hadlay abaadaalib abaadaalib bay u yeedheen waxaan yaa abadaalib waad ogtahay idinkaan loo tali jiray haddaad tihiin reer bani haashim taladana waanu idinku ogolnahay laakiin ma yeelayno yacni waxa weeye in aad diintii aabbayaasha iyo aad beddeshaan walidaalika waxa weeye abadaalib waxay idhaahdeen laba midun baad keenaysaa inaad tidhaahdo inankaasaan raaco anna waan isku wadaanu nahay iyo inaad magaratay inankaasi gacanta naga soo geliso iyagoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam riwaayad kale waxay odhanayaan waxay u keeneen yacni in la inaan la idhaha cutayiba oo runtii waxaa la dhaa quraysh raggii ugu quruxda badnaa ugu kartida badnaa inan bay soo xuleen qurayshoo dhan ay ka soo dhex xuleen oo leeyihin war hadday inan jacaylkaa tahay hebel baa rasuulka u dhigma xagga quruxda xagga kartida xagga akhlaaqda xagga garashada dee inankaaba aanu ku siino oo waxa weeye hadday inan jacaylkaa tahay nagu soo wareejin nebiga calayhi salaatu wasalaam